gudoomiyaha gobolka hiiraan muuse salaad weheri ayaa dhagax dhigay iskuulka hoose iyo dhexe ee deegaanka abdhaaro hoostaga degmada buulaburde ee gobolka hiiraanna munaasabadda lagu dhex dhigay iskuulkan waxaa goobjoog ka ah xubno ka tirsan maamulka gobolka waxgaradka deegaanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada gudoomiyaha gobolka hiiraan muuse salaad weheli ayaa ku booriyey waalidiinta deegaanka inay ku dadaalaan inay waxbaraan caruurtooda si mustaqbalka ay u anfacaan
maantay waxaan joognaa deegaanka abdhaare oo aan gebagabadii kormeer dheer kadib aan ka dhagax dhigayno iskuulka hoose dhexe ee deegaanka abdhaare iskuulkaas waxaan marka hore u mahad celinayaa xooshow axmed oo runtii ka mida odayaasha ugu firfircoon deegaanka oo ku deeqay dhulka maantay aan iskuulka ka dhagax dhigayno waxaan kaloon u mahad celinayaa dhammaan dadka deegaanka oo runtii u heelan in yani ay maskaxiyan u hormaraan iskuulkaas wuxuu dhismi doonaa haddii alla idmo maantaan dhagax dhignay maalmaha soo socdana dhismihiisaa bilaaban doono wasaaradda waxbarashadana waxaan ka rabnaa oon ka codsanaynaa welibana aan codsi halkan anagu keynayno aan dabageli doonaa inay markii iskuulkaas dhismihiisa uu dhammaado inay keeni doonaan halkan macallimiintii waxbari laheeday dadka deegaanka ardadooda ardada iyo dadka deegaankana waxaa laga rabaa alcilmi nuur waljahlu dullaam inay ku baraarugsanaadaan in in wax la bartaahu ay tahay in wax ugu fiican oo dadku ku noolaan karaan waxaan rabnaa qoys kasta oo shan cunug leh ugu yaraan saddex cunugoo ka mida inay iskuulka keenaan mar haddii wax la barto waxaa loo gudbayaa waa garan karnaa dhammaanteen waa horumar waxaan rabnaa dadku inay ku baraarugaan intii xoolaha la raaci lahay cunuga oo nacfigiisa oo noqo lahay muddo kooban inay ka raadiyaan nacfi ka ballaaran oo oo yani maskaxiyan ay u koriyaan cunuga in jirka laga koriyaa micno badan ma samaynayso laakiin waa waxaa ka micno badan in maskaxda laga koriyo waxaan iskuulkan u dhagax dhignay kadib markaan aragnay baahida halkan ka jirto saddexda nolosha aasaasigu ah waxbarashada iyo caafimaadka iyo iyo iyo biyaha ayaa nolosha aasaasi u ah biyihii dadaalkoodaan wadnaa shaqadoodiina way socotaa waxbarashadiina haddaan dhagax dhignay caafimaadkana insha allahu tacaala waa soo daba dhigaynaa dadka deegaankana waxaan ka rabnaa inay noqdaan dad u diyaarsan arrimahaas nabadgelyadooda ay sugtaan qaar ka mid a waxgaradka deegaanka abdhaar ee gobolka hiiraan ayaa bogaadiyay dhagaxdhigga iskuulkan iyaga oo dhankooda bixiyey dhulkii laga dhisi lahaa iskuulka waxaan codsanaynaa wasaaradda waxbarashada hirsabeele iyo dowladda dhexeba in ayaguna dhinacooda ay ballan qaadaan macallimiintii iskuulkaas dhigi laheyd inay u soo diyaarin mushaarkooda ay bixiyaan ayaan ka codsanaynaa tan kale micno ma kordhinayso in iskuul la dhisaa macno kordhimihi in dhul la biciyaa macno kordhimihi in macallimiinka la keenaa macno kordhimihi macno waxa kordhinaya in dadka deegaanka ahu ay ogaadaan aqoonta maantay in ilmahooda ay waxbarashada la yimaadaan adduunyadii maanta waa guurtay awal waxay ahaaday beero tabco cid raro ir xoola dhaqo inta ku fur dhulkii waa nabadguuray xoolo nacfi ma laha beerihii waa kuwaanoo beeraan dhex joognaa batar ka bixi maa maanta adduunyadii aqoonay gaartay adduunyadii waxay gaartay marka shaqaan rabaa ninkii yidhaahda ama kambani u doonto shaqo in shuruud lagu xiro la yidhaaho shahaado jaamacadeed ma haysataa aqoontaad waxay leeg tahay xoog jawaan haayaa haddaad tidhaa dhagax dhismo kuuliya ood xooggaaga dhagax qaadqaadiyo shamiitaqasuw goobo irdana nooga baxaa lagu leehay adduunyada waxay gaartay kombyuutar in la isticmaalo waxa la gaaray in diyaarado dhulka laga kacsho ay hawada ka dagaalamaan aydoon bini aadan la socon xuseen waan suga xaalaanahay waxaa waaye waxaan ka mahad celinayaa isguulka waqafka oo ninkaa walaaluhu oo u deeqay ummadda deegaanka abdhaare aad iyo aad ugu mahadsan yahay waxaan ugu mahad celinayaa gobonatooraha gobolkoo yidhi waa anigaa dhisaya na waa uga mahad celinaynaa oo dhagax dhigay iskuulkan laga dhagax dhigay deegaanka abdhaare ee gobolka hiiraan oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada buulo burde ayaa dabooli doona baahidii dhanka waxbarashada ee ka jirtay deegaanka